habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidaxada bisha februari waa sideed iyo toban sannadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali com idaacadda caawana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mid ah galmudug oo ka shiraysa xoraynta deegaanada weli ku jira gacanta ururka al-shabaab amniga maanta ee haysato galmudug inteeda badanna ay xor tahay sidii loo sii adkayn lahaa inta yar taahoo shabaabku ay ka joogaanna loo xorayn lahaa ay uga hadli doonaan arrimahaas amniga
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha garaadow mid laba kawsataan bay ka soo baxay boqonkaygu waa soo rognaatan iyo baarguune dhulku wuxuu ballaaraa fadhiyo baabacaan dhigayee waxba baatirgeel lo iyo baarqab haysiine baasaar lamood cawgarool yaanu baahnahay
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda ruushka ayaa wax micno la-aana ku sheegtay eedii loo jeediyey saddexiyo tobankii qof ee ruushka ahaa iyo saddexdii shirkadood ee dowladda maraykanku ay ku sheegtay inay farageliyeen doorashadii maraykanka ee sanadkii laba kun iyo lixiyo tobankii wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lavrov oo ka hadlayay shirka amniga ee ka dhacaya magaalada munikh ee dalka jarmalka ayaa su-aal geliyey cadeymaha ay soo gudbisay wasaaradda cadaaladda ee maraykanka iyo xafiiska dembi baadhaha sida gaarka arrinta loogu saaray robert muller baadhista master muller ayaa daboolka ka sii roogtay dadaalada ruushka ee uu ku doonayey inuu raad ugu yeesho siyaasadda isagoo adeegsanaya internetka dacwadan cusub ayaa sheegaysa in qeybta brobagandada ee dowladda ruushku ay maleegtay shirqool iyo basaasnimo ay doonaysay inay wax kaga bedasho doorashadii madaxtinimo ee sanadkii laba kun iyo lix iyo toban dalkaas ruushka oo taageeray donald trump islamarkaasna sumcad xumeyn ku sameeyey haweeneedii la tartamaysay hillary clinton xaaladda siyaasadda dalka afghanistan ayaa sii cakiratay kadib markii guddoomiyihii labaad ee guddoomiye ka ah gobol uu ka soo horjeestay amar ka soo baxay madaxweynaha dalkaasi taasoo uu xilka kaga qaaday maalintii sabtida ayaa xafiiska madaxweyne ashraf gani uu magacaabay guddoomiyeyaal lix magaalo oo ka mid yahay gobolka sangan oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi tallaabadan oo qaybka dadaalka kor loogu qaadayo ismaamulka gudaha ee dalkaasi balse cabdulkariim khidmaan gobolkan maamulayay muddo sannada ayaa ka soo horjeestay amarkan madaxweynaha islamarkaana aqbali waayey isagoo haddan maanta gudaha magaaladaasi shir jaraa'id ku qabtay ayaa guddoomiyaha xilka laga qaaday uu ku goodiyey inuu shaqadiisa guddoomiyenimo uu sii wadanayo
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa cambaareeyey hay-adda ugu sarreysa amniga maraykanka ee f b i da isagoo sheegay waxay ku guuldaraysteen inay ka hortagaan intii wiil yaroo sagaaliyo toban jir aha una qaadin weerar ay dad badani ku dhinteen iskuul ku yaalla gobolka florida toddobaadkii hore madaxweynaha ayaa yidhi waa wax laga naxo in f b i du ay dhaafeen dhammaan baaqyadii loo soo diray ee ku saabsanaa toogashadii iskuulka florida ka dhacday waa waxaan la qaadan karin buu yidhi isagoo arrintaasi ku soo qoray bartiisa twitterka habeennimadii sabtidii waxaa kaloo madaxweyne trump uu intaasi ku daray in waqti dheer ay f b i du ku luminayso baaritaanka ruushka ee uu ruushku ku sameeyey ololihii doorashada iyo falalka arrimahaas la xidhiidha habeenadii jimcihii ayaa f b i du qiratay inaysan ka jawaabin digniin fariimaha oo ku saabsanaa wiilkan dableyda ka hor intii uuna qaadin weerarkii toddobiyo tobanka qof ay ku dhinteen kuwaasoo u badnaa arday dhigata iskuul ku yaalla gobolka florida waxaa kaloo hay-addan dambi baadhistu ay sheegtay in qof xigto la-ah nicholas cruz a wiilkii weerarka geystay uu bishiina dhaaftay ee janawari shanteedii uga tegay fariin ku saabsanayd sida uu u doonayo inuu dadilo sidoo kalena uu u sameeyey falan aan habboonayn diyaaradaha nooca gudaha dalka iskaga goosha oo dalka iiraan uu leeyahay ayaa ku burburtay buuraleyda sargos iyadoo ay diyaaradaasina ku dhinteen dhammaan lixdan iyo lix qof oo saarnaa saraakiisha shirkaddan diyaaradaha ee asmaan ayaa sheegay in diyaaradda oo ay la socdeen lixdan qof oo rakaab ah oo mid ahaan uu carruur yahay iyo weliba lix qof oo ka mid ah howlwadeennadii diyaaradda diyaaradda ayaa subaxnimadii axaddan maanta ka baxday magaalada tahraan ee caasimadda dalkaasi iiraan iyadoo u socotay magaalada yaasuja oo ku taalla gobolka isfahan oo ah masaafo ahaan shan boqol iyo lixdan kilomitir u jirta magaaladaasi laanqayrta cas ee dalka iiraan ayaa sheegtay inay kooxgeeyeen aaggaasi diyaaradda ku burburtay balse cimilada oo xun aawadeed aanay diyaaradaha helikobtarka ahi ku degi karin goobta u dhow halka ay diyaaraddu ku burburtay
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington shir ku saabsan amniga maamul goboleedka galmudug ayaa iyo weliba sidii ay dib ugu qabsan lahaayeen deegaanada ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa ka furmay magaalada dhowsamareeb maanta shirkan ayaa socon doona muddo saddex maalmood ah warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaynoo haya waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq shirkan oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug saraakiisha ciidamada iyo xubno kale ayaa looga hadlayey xaaladda amniga deegaanada galmudug iyo sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada yar ee haatan ay kaga sugan yihiin gobollada mudug iyo galgaduud shirka oo ahaa kii ugu horreeyey oo ka dhaca xarunta dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb ayaa waxaa shir guddoominayey madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan waxaana furitaankii uu ka warbixiyey muhiimadda kulankan
oo taariikhdu tahay siddeed iyo tobanka bisha labaad labada kun siddeed iyo tobanka waxaa ka furmahaya shir looga hadlahayo arrimaha amniga kaasoo ay ka hadli doonaan falaqayna doonaan guddiga amniga maamulka galmudug ee ka kooban qaybaha kala gedisan ee maamulka isuguna yimaadeen caasimadda galmudug ee dhuusamareeb kaaay uga hadli doonaan amniga maanta ee haysato galmudug inteeda badanna ay xor tahay sidii loo sii adkayn lahaa inta yartaahoo shabaabku ay ka joogaanna loo xorayn lahaa ay uga hadli doonaan arrimahaas amniga sheekh shaakir ayaa beesha caalamka ka dalbaday sidii taageero buuxda loo siin lahaa ciidamada amisom qaybahooda ku sugan deegaanada galmudug si al-shabaab looga xureeyo deegaanada ay haatan kaga sugan yihiin galmudug runtii galmudugna aad iyo aad ay baahi u qabto in beesha caalamka qaybahooda kala gedisan ciidamada amisom ee jooga in la taageero la gacan siiyo laguna gacan siiyo inay xoraystaan inta shabaab uu ka joogo galmudug adkaystaanna amniga intayda badan ay haysato maadaama aan intaas uga dhibaatoonahay oon uga baahannaha amisom inayna gacan siiyaan waxa weeye wixii ay qabteenna waa ku ammaanaynaa oo soomaaliya ay u qabteen shacabka ay badbaadiyeen waa ku ammaanaynaa waxaan kaloo yacni aad iyo aad ugu boorinaynaa inay soomaaliya oo dhan ku fidaan oo gacan siiyaan la dagaalanka shabaab ay ka gacan siiyaan kulankan amniga looga hadlayay ee ka furmay xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa socon doona muddo saddex cisho ah waxaana inta uu socdo lagu gorfayn doonaa xaqiijinta amniga dhisidda ciidamo hanan kara ammaanka deegaanada dowlad goboleedka galmudug muddo kooban uu soconayaa ilaa saddex maalmood ayuu soconahayaa biidni illaahi alkariim haddii wakhti ka yar unuugu dhammaadana wakhtigeenna waxaan waxaan ku buuxsanaynaa meelaha faraaqahaan ku buuxsanaynaa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
suuqa weyne magaalada muqdisho ee bakaaraha ayaa maanta albaabada loo xidhay goobihii ganacsiga iyadoo ganacsatadu ay ka cabanayaan cashuro cusub oo ay ganacsatadu sheegeen in la kordhiyey islamarkaana lagu kordhiyey badeecadaha haddaba xidhitaanka goobaha ganacsiga ayaa wariyaha iyaga magaalada muqdisho axmed xasan colaad uu ka waraystay guddoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha xasan mira dhiif bismillaah wax kale ma keenin waa cabasho aan muujinayno oo aan ka muujinayno canshuurta nagu soo rogay sales taxi la dhaho oo ah canshuur oo aan ahayn canshuur bad ee canshuuraha berriga lagu qaado ka mid a canshuuruhu midna baddaa lagu qaadaa midna berrigaa lagu qaadaa waa canshuur ku dhacda qofka ugu dambaysa maaragtay oo wax gadanaya ay ku dhacdo waxa la yidhaha transation ay ku dhacdaa mar haddaan beecdhicin maba qofta kuma waajibto sidaas darteed canshuurtaas nalagu soo dallacay oo sales taxiga oo runtii ka badan canshuurta hadda la qaado ee kastanka ayaan maaragtay cabasho badan ka muujinay wasaaradda maaliyaddana wayna cagdhigi weysay inaynala hadashay diiday in waxaan aan u sharaxno culeysyada nahaaya ayay in badan markii dambena cabashadeenu ra-isul wasaarahay gaartay ra-isul wasaaraha iyo wasiirka maaliyaddana wuu noo sheegay ra-isul wasaaruhu culeysyada oo waddanka iyo dhaqaale iyo midna wuxuu yidhi arrinta isla xalliya wasiirka maaliyaddu nooga tegey wasiirka maaliyadduna wax uu nala xalliyay haba yaraatee ma jirto waxyaabaha ugu yaabka badan waxaa ka mid a tariifo la kordhiyey oo caana oo dadkii in qofkii lagu kordhiyey qofkii dadkii ganacsatahay aan ilaa hadda nala tusin oo aan naloo ogolayn laakiin badeecadaha qaar bay sheegtay dowladdu ama wasaaradda maaliyaddu oo badeecadaha qaaliga ah oo waddanka soo gala ah horta dekedda magaalada muqdisho dhowr kun oo aytama ka jirta dokada dowladduna waxay sheegeen bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid besay sheegeen wax kale oo hadda inta kale canshuurta waa saaran tahay qaaraa laba boqolkii laba boqol saaran annaga waxa aan leenahay canshuurtaas ma xamili karno baabuurta qaaliga oo kale maalan canshuur diid ma ahi canshuur diid ma ihin canshuurta annagu waxaan nahay ganacsadayaalka keliya ee dowladda dhexe canshuur siiya ma jirto maamul goboleedyada kale ama dekedaha kale dowladda dhexe wax canshuura kuma lahan annagu canshuuraan siinaa diyaaraan u nahay waxa aan diidayna waa culays aan ganacsatada kale nala qabin oo suuqyadii magaalada aanan magaalada muqdisho xataa baabuurta laga isticmaalo oo hadda aad weydiinayso waxay kasoo deg muqdisho laga isticmaalo waxay ka joogtaa kismaayo kasoo degtaa alaab badan inta badan kismaaya kasoo degta annagu ex control dowladdu mar kale nagu canshuurtaa koonfur galbeed siinka dheer markaan tagno waa nagu canshuuraan culayso badanaa ganacsada haysa waxa aan ka cabanayno waa culeysyadii oo aanan qaadi karin oo suuqyadii oo la sii kordhiyey oo lasii kordhiyey dowladda waxaan ka codsanaynaa inay inta awooddeeda iyo kabasitigeeda ay dekadaha kala geynayso in dadka naloo dhimriyo canshuur iyo service isla eg shirkadda albayrak serviceka ay qaado iyo canshuurta ay dowladdu qaado ayaa isku dhow oo isla eg saas darteed annagoo culayska noocaasa qabna mar kale sales taxi nalagu soo kordhiyay waaya wadahadal baa socday ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda wadahadalkaasi gebi ahaanba meesha waa ka baxa miya
anagu ilaa hadda diyaaraan u nahay inaan wasaaradda la hadalno inaan culeysyada nasii nahaayo aan u sheegano diyaaraan u nahay laakiin waxaan u sheegaynaa wasaaradda maaliyadda iyo dadka mas-uuliyiinta qaranka waxaan u sheegaynaa sideedaba waa qaaraan bahashaano canshuurta waa qaaraan qof walbana inta uu lacag haysto ninka toban kun haysta tobankiisa kunay ku dhacaysaa ninka boqol kun haysta boqolkii kunay ku dhacaysaa nin aan qaaraan waxba laguma qoro ninaan waxba haysan qof aanba hal doolar oo canshuura aan bixin inay dowladdu kala tashato maaha dowladdu waa inay la hadashaa dadka canshuur bixiyaalka oo canshuurta ku dhacayso oo og suuqyada waxa ka jira waa inay dowladdu ay la hadasho waaya hadda suuqii weynaa ee bakaaraha ee ganacsi ahaanna aada guddoomiyaha aad ka aheyd gebi ahaanba maanta wou shaqadii wou istaagay maxaa u dana dadka danyarta ah marka oo ka xamaali jira halkaa
runtii waa culays jira dadka masaakiinta kuwa gaargacmada wada kuwa masaakiinta ahoo dadka waxisiiya yidhaahdaa kuwa dembiilaha madaxa ku wada iyo annagaba culaysna haysta waaye waxa aan ka hadlaynaba culayskaas jira ayaan dowladda uga cabanaynaa aan wasaaradda uga cabanaynaa aan leenahay maaragtay dadka canshuur bixiyaalka oo canshuurta insiiya waa annaga nala hadla nala aan inii sheegna culayska jira wixii culaysa oo jirana naga daaya annaga hantida aan hayno waa hantidii qaranka waaya dowladda ama wasaaradda maaliyadda hadday ku adkaysato go-aamadan ay soo saartay maxaa idin go-aana ganacsi ahaan
runtii wasaaradda maaliyadda iyo dowladduba go-aanada iyo waxa iyo ayadaa iska leh laakiin annagu mar kasta waxaan diyaar u nahay culayska jira oo maaragtay ganacsiga haysta inaan tilmaanno inaan sheegno qaab kasta oo aan u sheegi karno oo u tilmaami karnana inaan u tilmaanaan diyaar una waaya aada umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha ganacsatada suuqa bakaaraha xasan mire dhiif oo u warramaya idaacadda v o a aada umahadsan tahay
wagaag dhegaystayaalna waxaa naga xasuusina inaannu isku dayo badan samaynay si aan u helno mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda balse ilaa haatan nooma suurtagelin in aanu ku helno khadka telefoonka
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haya waryaheena jaamac buulla jaamac
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a oo aad toddobaad kasta hadaha oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga qormadeenna maanta waxaan ku soo qaadanaynaa midaynta qoraalka afka soomaaliga dabcan dhegaysto waxaad isweydiin kartaa waxa laga midaynayo qoraalka afka soomaaliga su-aashaasi iyo macluumaadka la xidhiidhaba waxaa marti noogu ah bara sare mustafa cabdulaahi fayruus oo madax ka ah macadka cilmibaarista soomaaliyeed ee jaamacadda muqdisho islamarkaana jaamacadda ka dhiga maadooyinka cilmi afeedka afka soomaaliga iyo suugaantiisa daraasaadka soomaalida iyo weliba daraasaadka afrika sidoo kalena mustafa cabdulaahi fayruus waxa uu ka tirsan yahay akademiya goboleedka afka soomaaliga iyo akademiyada afafka afrika mustafa cabdulaahi fayruus kusoo dhowow v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa mahadsantahay jaamac adigu iyo v o a iyo dhegeystayaashana waan salaamaya inta aanan guda gelin mawduuceenna waxaan isleeyahay inay muhiim tahay dib umilicsiga markii af soomaaliga la qorayey iyo dulmar kooban oo aad naga siiso cilmi baarista afka soomaaliga ee arrintan la xiriirta bismillahi raxmaan raxiim waa adiga iyo bahda v o aan salaamaya jaamaco sidoo kale dhegeystayaashana waan salaamaya sidayn ognahay af soomaaliga waxaa la qoray kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ayaa si rasmiya loo qoray inkastuu af da-wen yahay markaa la qoray cilmi baaris baa bilaabantay xoog leh markii horena sii socotay cilmi baaristaasi waxay ku salaysnayd dhanka farta ayaynu hadda ka hadlaynaa waxa kaloo ay saameyn ku lahayd dhanka kale culumta kala duwan ee luqadda ama afka uu lahaa sida naxwaha suugaanta diyaarinta qaamuuska ururintiisa erey bixin loo sameeyey dhinacyada kala duwan ee maamulka iyo waxbarashada iyo nolosha guud intaba marka hawshaas markii la fiirsho waxay socotay malaha shantii sane u horeysay si xoogla ayay u socotay laakiin laga bilaabo toddobaatan iyo sideedii aad bay isku dhintay dhankii cilmi baaristu laakiin adeegsigii baa sii socday afka la adeegsanaya dhanka maamulka iyo waxbarashada iyo manaahijtii waxbarashada lagu adeegsanayay soomaaliya gudaheeda kadib saynu ognahay waxaa burburtay dawladii dhexe ee soomaaliya burburtay marka wax walba way hakadeen xataa adeegsigii baa dhaawac gaaray oo aada iyo aada isu dhimay meelihii lagu adeegsanayay dabayaaqadii sagaashanaadkii yaa madaxweynaha jabuuti iyo aqoon-yahano kale iska xil saareen mugaal ismaaciil adarkeele sidii cilmi baaristaas loo soo noolayn lahaa dawladda jabuuti waxay qabanqaabisay kulamo aqoon isweydaarsiyo kala duwan oo afka soomaaliga lagaga hadlayo naadiga soomaaliya banbaa kaalin fiican kusii lahaa waxay socotaba markii lasoo gaaray afartan guuradii qoritaanka farta soomaaliga oo laba kun iyo labayo tobankii ku beegnayd shirweyne weyn iyo dawladda jabuuti ururkaas naadigaas soomaali ban ay qabanqaabiyeen jabuuti ka dhacay waxaa isugu yimid aqoon-yahano badan oo soomaaliyeed waxaa kamid ahaa dadkii intii ka noolayd guddigii guddigii af soomaaliga kulankaas waxaa laisla qaadaa dhigay af soomaaliga qoritaankiisa inkastoo afartan sano laga joogo in arrimo cusub oo soo baxay ay jiraan waxaa laisla qaatay cilmi baarista af soomaaligu u baahan yahay in lasii xoojiyo waxaa kaloo laisla qaatay iyadana in adeegsigiisa sidii loo tayayn lahaa loo sameeyo hay-ad guddi baa loo saaray sagaal qof ahaa guddigaasi hay-addii bay kasoo tala bixiyeen waxaa juun laba kun iyo saddex iyo tobankii marka halkaas lagaga dhawaaqay in la dhisay akademi goboleedka af soomaaliga gudoomiyana loo doortay doctor maxamed daahir afrax markii horena kamid ahaa guddigii kasoo shaqaynayay xeerarkeedii iyo waxyaabahaas na soo dhisay waxaana loogu talagalay hay-addaas akademiya goboleedka af soomaaligu inay kaalintii cilmi baarista ee banaanaatay ay wax fiican ka qabato aad ayaad umahadsan tahay macalin mustafa cabdulaahi fayruus haddii marka aanu egno dhinaca kale dabcan baahida loo qabo in la helo qoraal midaysan oo af soomaali ah waa mid muuqata balse haddii aad cilmi ahaan noogu sharaxi kartid maxaad ku qeexi lahayd waxaa ku jira markaynu fiirino waxaynu maraynaa laba kun iyo sideed iyo tobankii labada kun iyo sideed iyo tobanka arrimo waxaa jira culus ama arrimo soo kordhay oo u baahan in wax laga qabto ama u baahan in laga faa'iidaysto dhowr arrimood baan ka tilmaami lahaa waktiga kooban dartiis waxaa kamid ah waxaynu galnay xilligan lagu magacaabo digital era waa xilli digitala wax walbaba computer iyo aalad computer la adeegsanayo waxaynu joognaa xilligan lagu magacaabo in adduunyada iyo iyo habkii warshaduhu ay galeen artificial intelligence in maskaxdii laga faa'iidaysanayo inaaciga ahay marka af soomaaliga aalada computerka marka lagu qorayo wuxuu kuu qaban karaa computerku hawl fara badan oo ku fududaynayo waxaa loo baahan yahay marka xilligan la joogo in laga fikiro sideeba aalada computerka looga faa'iidaysan karaa waxyaabaha inoo fududaynayana aan uga faa'iidaysan karnaa waa qodob waxaa kaloo jira aqoontii kala duwanayd dhinacyada badnayd aqoontaas kala duwani waxay gacan inaga siin kartaa hawlaha af soomaaliga in la qabto tusaale ahaan waxaad arki kartaa cilmi baariso kala duwan oo aqoon yahano ay ku samaynayaan waxaa intaa soo raaca qodobkaa ka sokow waxaynu ognahay in dad badan oo soomaaliyeed oo qurbaha tegay oo degan inay jiraan milyan ilaa laba milyan oo qof baa lagu qiyaasaa caruur ay dhaleen baa jooga caruurtaa qurbaha ku dhashay ee ku koraya waxay u baahan yihiin in afkii la qoro arrin hore u jiri jirtay ma ahayn dadka geeska afrika degan afkooda waxay ka bartaan aqalkooda laakiin ubadkaasi in la qoro si gaara loo baray u baahan yahay arrinta kale ee soo korortay oo arrin midayntu laga maarmaan ka dhigi doonta waxaa kamid ah berigii hore soomaalida miyiga magaalada degan dadka dabcan waxaa badnaa dadka miyiga degan welina iyagaa badan laakiin tirada magaaladu way soo kordhaysaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii haddaan tusaale usoo qaadano soomaaliya waxaa dadka magaalada degan ay ahaayeen boqol kiiba saddex iyo labaatan laakiin sanadkan aynu marayno qiyaastii boqol kiiba afartan inay magaalada degan yihiin baa lagu qiyaasa iskuullada jooga waxaa bara waxaa soo gelaya arday intooda badan reer magaala oo miyiga xiriir toosa la lahayn marka waxyaabahaas oo dhan waa arrimo soo kordhay oo u baahanaya in cilmi baaris lagu sameeyo sidii looga faa'iidaysan lahaa farsamada cusubna looga faa'iidaysto waxyaaba markii hore miyiga lagu haystay ay kamid ahayd afka kobcintiisu sida ciyaar suugaaneedka iyo waxyaabaha lamidka inay ka baxeen markii magaalada la joogay laakiin ay soo galeen aalad iyo qalab cusub iyo farsamooyin cusub waa tahay marka waxyaabahaas waxay u baahanayaan marka in afka la mideeyo ayay u baahanayaan Waa tahay.
qoraalkiisa qoraalka af soomaaliga la mideeyo- la W- waa tahay qoraalka sidoo kale waxaa la dareemi karaa dadkii xataa soomaaliya waxbarashada kusoo qaatay afka soomaaliga marka ay ereyada qorayaan waxa ay qoraan erayo qof waliba deegaanka soomaaliya uu ka yimid sida looga dhawaaqo waxaadna moodaa in ay ereyo badan oo kala gedisan dhawaaqoodu ay jiraan tusaale waxaan usoo qaadan karnaa magaca sheekh oo kale oo tilmaamo ah sheekh dadna waxay u isticmaalaan eh, laba i halka dadka qaarkoodna ay laba e u isticmaalaan midaynta qoraalka afka soomaaliga muxuu ka qaban karaa arrintaas qaab noocee ah ayaana loo marayaa midaynta horta markii aynu halkan qodobka u baahan inaan aada hoos u xariirna waxa weeyaan waxaynu ka hadlaynaa waa midaynta qoraalka halkaa waxaa ka baxayo inaan ka hadlayn hadalkii caadiga ahaa markaynu labadayna qof wada sheekaysanayno qof walba sida u haboon ee ugu sahlan uu aqalkii uu uu kusoo barbaaray uu kusoo barto uga hadlaya culeysna kama jiro laakiin markii la fiiriyo hadalka waxay u baahan tahay eh, inuu ka fiirsado uu tifaftiro uu ugu talagalo qoraalkaasi inuu dad fara badan oo kala baahsan oo juqraafi kala ballaaran ku nool inuu gaarayo qofka jaguujkiisa hadalka uu qoro waxaa akrisanaya qofka gaariso jooga oo ay aada u kala fog yihiin kan hargeyso jooga hadalkuu qoro waa inuu akrisan karaa kii kale ee kismaayo joogay Eh, ay akrisan karaan dadkii qaaradaha kala duwan joogay ee australia iyo maraykan iyo inta udhexaysa ku fiirsanaa marka halkaasi waxay u baahan tahay qoraalka in la habeeyo la tifaftiro eh, eh, si markaa qoraalkaas loo habeeyo oo loo tafaftiro waxyaabaha lama huraanka waxaa kamid ah in qoraalka uu midaysnaado oon kala doorano sida tusaalooyinka aada sheegtay sheekh waa sax oo eel la isticmaalay in sheikh la yidhaahna waa sax laakiin labada hab inaan u qorno uma baahnin ee inaan mid kamida doorano oo ugu yaraan waxaan loo yaqaano afka qalaad waa standardizationka inuu midkood noqdo markii aan qorayno inaan adeegsano si ay u sahlanaato eh, in computerkii uu ku sixi karo ereyadii ay u sahlanaato qofka eh, ubadka soomaaliyeed ee qurbaha jooga in hal erey la baro intuu laba erey uu ku wareeri lahaa marka ereyadaasaa jira aad tilmaantay eh, jaamacow ereyo kaleeta way jiri karaan oo tusaale ahaan eh, markaynu doonayno qofka aan leenahay wax samee samee ayaa la qoraa ay u dambayso ee mararka qaarkood waxaa la qoraa samay oo ay u dambayso a iyo ya mararka qaarkood waxaa la qoraa samay oo ay u dambayso e iyo ya waxaynu ka hadlaynaana waa isla hal fal oo keliya waxay u baahan tahay markii saddexdaa hab intii la qori lahaa waa isla hal hawle in uu jiro hal hab oo hal mid kamid ah oo halbeeg laga dhigtay oo kaa lagu heshiiyo in qoraalka loo isticmaalo qofka sida u sahlan ha ku hadlo ma midka eed u dambaysaa ma ah iyo ya-du kay u dambaysaa ma e iyo ya-du kay u dambaysaa marka waxay fududaynaysaa marka adeegsigii Waa tahay.
eriyo kalaa jira sida tababar tababar markaynu qorayno si kala duwan baynu u qoraynaa mar laba ba baa dhexda la gelinaya mar tababar oo a ah mar tababar oo ba o ah mar marba sibaa loo qoraya Waa tahay, Marka, ee, qoraalkaas wuxuu ahaanaya.
tusaalayaashaas halkaas aan ku dayno dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu uga hadlayno midaynta qoraalka afka soomaaliga waxaana marti noogu ah mustafa cabdulaahi fayruus oo jaamacadda muqdisho ka dhiga maadooyin kala duwan oo uu ka mid yahay cilmiga luqadaha afka soomaaliga iyo suugaantiisa waxaana aan jeclahay inaan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan ku bilaabaya ee meesha aad joogto kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a waa mahadsan tahay magacayga waa abubakar cabdi cali eh, oo ah eh, mid ka mid a qoraayaasha daadayar ee muqdisho ku nool oo qoray boog layidhaha dhisidda qoyska haddii aan u gudagalo barnaamijka waxa hal su-aalna waa watay hal si kalena waa soo jeedin lahaa ani waxaan ka mid ah dhalinyarada qoraayaasha ee ku nool magaalada caasimada muqdisho waxaan ku xantaa xoogaa inaa af soomaaliya lagu yaryahay dhalinyaradeen xamar ku nool af soomaaliya miyiga u badan yahay haddana gobolada ugu sii badan yahay haddana midii laisku waafaqsanaana inta ma taalo oo tii gobolada dhexe ayaa la qaatay marka maxay tahay, waxaa nagu culus in ereyada guud aan helno Eh, marka waxaa su-aasheeda tahay ma heli karnaa akademi goboleedka afka soomaaliga ama i- i- iyo akademiyada soomaalida cilmiga fankiis sugaanta iyo aqoonyahanada soomaalida eh, iyo qoraayaal iyo eh, aqoon khubarada afka soomaaliga guud ahaanba ee muddada ku hoolana in ay naga saacidaan dhallinyaradeena in aan helno inay ka wada shaqeeyaan in aan helno eh, maxay ahayd ereyo midaysan oo aan qaadan karno oo laisku hoolo eh, laga soo shaqeeyo lasoo eh, Waayahay.
hamjada oo Een, ka mid ah, eh, xataa- halkaas halkaasaan ku daynaynaa walaal ee, waqti baa nagu socdo marka ee, waxaan jeclahay inaan u dayno ee, macalin mustafa inuu noo faahfaahiyo inkastoo ee, asagaan u daynayaa jawaabtiisana inuu ku daro aad tiri waxaa la qaatay ee, afka ee, lahjada gobolada dhexe balse waxaa naga xusuusina gobolada dhexe laftirkoodu inaysan iskuwada la- lahjad ahayn dhuusamareeb iyo gaalkacyana ay kala duwan yihiin marka dhawaaqa ereyada la yidhaahdo mustafa kusoo dhowo macalin Ee, waa horta abubakar waa waa laba arrimood oo muhiim soo jeediyey marka tan ku saabsan lahjadaha iyo afka guud ee ummad walbaba way leedahay lahjado ama afguryo kala duwan sidoo kale waxay leedahay af guud oo ka dhexeeyo ama af guud ama common language oo mid ka dhexeeyo isku afkartaan ah waa midka lagu adeegsado maamulka waxbarashada warbaahinta hal abuurka iyo wixii lamid ah halka afguryadana iyo ama lahjadahana lagu adeegsado hadalka caadiga markay wada hadlayaan suuqa wada joogaan bulshada dhexdeeda isku afkarato marka Eh, way jiraan eh, la- wax- warbaahintii iyo waxbarashadii iyo maamulku intuba waxay gacan ka geysteen in af dhexe ama af guud oo soomaalida ka dhexeeya uu xoogeysto Eh, ma hadda gobolkaas u badan yahin lama dhihi karo laakiin si guud lahjadaha kala duwan ee soomaalida marka laysku daro lahjadaha maxaasiriga laysku yidhaahdo ayaa afkaasi hadda uu ku badan yahay inkastoo ereyo meelo kale kasoo galay ay jiraan oo lahjadaha kale laga soo qaatay Eh, laakiin ummad walba waa inay yeelato taasna waa in lasii xoojiyo waxaana sii xoojin karaa mar walba adeegsiga waxbarashada iyo maamulka iyo warbaahintu ay sii adeegsanayaan Eh, way jiraan tusaale ahaan akademiya goboleedkaan hadda sheegayay waxyaabaha loo sameeyey ma aha soomaaliya oo keliya laakiin soomaaliya haddaad tagto ee dhanka kenya qaybta soomaalidu degto ama aad tagto gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya waad arkaysaa kala duwanaansho inuu jiro intaana way u- loo wada baahan yahay af ka wada dhexeeya oo isku wada afkartaan marka qoraalka la joogo in la xoojiyo Ee, waa howl weyn sida loo tilmaamayna xeerarku inkastoo iska koobnaayeen laakiin intii dambe jaandaar rogan bay iska noqoto intii xataa xeerarkii jiray sidii la rabay looma adeegsado marka taa waxay la tahay ee, waa hawl culus ay tahayna in lasii wado ee, qodobkan kale uu tilmaamay ee, abubakar waa waa- waa sax weeyaan arrintan loo yaqaan dalaynta ama astaamaynta ee, qoraalka Ee, mar hadda dhowr maalmood laga joogay akademi goboleedku tababar dhalinyaro ay ku sameynaysay muqdisho ee, la- ay- ay kamid ahayd waxyaabihii laga hadlayay oo habeynta qoraalka waxyaabihii tababarka hadda laga bixiyana waxaa kamid ahaa dalaynta qoraalka qoraallo laga sameeyena wuu jiraa wuxuu ahaa qoraal kooban aan ku qoray halkaa dalayntaana oo af soomaaliga sidii loo dalayn lahaa ku saabsanna wuu jiraa waxaana rajaynayaa barteeda aan akademiyada ku leeyahay in aan dhowaan soo gelin doono toddobaadka soo socda hadduu hal la yidhaha marka Waayahay.
danaynaya meelaha uu ka faa'iidaysan karaa waayahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanayo washington waxaa noogu marti ah mustafa cabdulaahi fayruus oo jaamacadda muqdisho barasare ka ah islamarkaana ka mida guddiga akademiya goboleedka haddii marka aanu u noqonoba in la mideeyo qoraalka afka soomaaliga waa maxay faa'iidooyinka laga dhexli karo maxaa ku jiro oo ay dadka hadda afka soomaaliga qoro ama buugaagta ku qoro ama bogaga internetka ku qoro wax ku soo saaro maxay ka faa'iidi karaan way faa'iidada intaanan gelin saddexdaa qodoba baraarujin yar aan sameeyo oo maadaama waxa la midaynaya ay qoraalka yihiin qoraalka wuxuu keenayaa in la kala xusho laba saddex xab ay wax u qormi karayeen taas macnaheedu ma aha in kan la qaatina sax yahay kan laga tegina uu khalad yahay intuba waa lahjado wada siman laakiin waxaa loo doortay si hawsha adeegsiga loo fududeeyo barista afkana loo sahlo ta laga hadlayana waa qoraalka oo keliyata ma aha midkii hadalka qodobka kalean baraarujinaya waxa weeyaan markaynu hadlayno aynu ka hadlayno midaynta qoraalka uma jeedno in fartii iyo alifbeetadii soomaaliga dib loogu noqdo alifbeetada soomaaligu waa labaatan iyo laba cod toddoba ka mid ay lama laabmaan toban shaqalna waa leeyahay labaatan iyo labana waa shibane marka intaasina baahida way ku filan tahay laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan uun intaas sidii ereyadeena iyo hadalka kala duwan loogu qori lahaa ta faa'iidada haddaan u imaado maxaan ka faa'iidayna waa run hawshaa markii la qabto maxaa laga faa'iidaya waxaa laga faa'iidayaa horta in af soomaaliga looga faa'iidaysto oo lagu adeegsado qalabka kala duwan ee computerka iyo applicationada kala duwan oo uu leeyahay aalada computerku ay leedahay waxaa ka mid ah markii laga hadlayo aalada computerku waxay siinaysaa tarjamadii oo waxaa loo yaqaan machine translation oo hadda google-ka oo kale uu bilaabay waxay leedahay sixidii higaasa ayuu officeka oo kale uu yeelanayaa tirinka ereyadu kuu samaynaya bixidda naxwuu gacan kaa siinaya markaad wax baaranaysu gacan kaa siinaya diyaarinta qaamuusyada loo adeegsan karaa qaamuusyo online a soo bixi karaa barista luqadda marka dadka la barayo ayaa loo adeegsan karaa isla computerka marka qaybtaas waa qaybta computerka qodobka labaad aan ka faa'iidayno midaynta qoraalka waxa weeyaan in si sahlan laysu wada fahmi karo oo qoraalka qof qoray deegaan kale oo ka fog uu si sahla u fahmi karo muddo dheerna oo boqolaal sano dabadeed haddii qoraalkaas uu gaadhana isna in si sahla loo fahmi karo qodobka kale oo saddexaadna waxa weeyaan in barista af soomaaliga iskuullada lagu barayo ubadka soo koraya qurbaa ha noqoto dalka gudihiisa ama geyga geeska afrika gudihiisaba ha noqotee in agabka waxbarashada ee la diyaariyo deegaan ka mida diyaariyo deegaanada kalena ay ka faa'iidaysan karaan maadaama aan ognahay in dhaqaalaheyna uu yar yahay marka dadaalkii deegaan gaara laga sameeyo ina deegaanadii kalena si sahal ah buugga ay qoreen tusaale ahaan in si sahla looga faa'iidaysan karo arrintaana faa'iidadeeda ugu badan dhanka barida af soomaaliga waxaa helaya ubadka ku dhashay ama ku koraya qurbaha oo tir ahaan aan yarayn xilna inaga saaran yahay afkooga inaan badbaadino aad ayaad umahadsan tahay dhegeystaha kale aan u gacan raadiyo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waxaa waalan kulmiye oo ku sugan magaalada hargeysa barnaamijkan v o e da ee muxuu ahaa wicitaanka dhegeystaha iyo martida barnaamijkaba aad baan u faa laakiin haddaan ka hadlo barnaam muxuuhaa afka soomaaliga qiimihiisa haddaan ka hadlo waa afka soomaaliga aad buu qaali yahay waa af miisaan culus laho haddii loo la fiiriyo gabayaasha oo kale miisaanka awleya lama qiyaasi karo laakiin waxa su-aasha aan weydiinaya waxay tahay barasare mustafe aan weydiinaya waxay tahay in afka soomaaliga maxaa dhulka soomaalida loogaga hadlo afka iskulmida loogaga hadli waayo amase qoraaladan kala duwan imika waxyaalada kala duwan ee loo kala yaqaano ma garanaysaa wax adu taqaano meesha wax iyo wax xaggaan wax looga yaqaanaa marka maxaa afka soomaaliga wax qura looga wada baran waayo amase qoraalada kala duwan ee mee looga wada yaqaano maxaa isku si looga baran waayo ayaan weydiinayaa
aad ayaad umahadsan tahay xaawa oo hargeysa nagala soo xiriirtay waxaan filayaa macalin mustafa inay arrintani isugu jirto su-aal laba qaybooda ay tahay kusoo dhawow xaawa way mahadsantay waa su-aal weyn oo qiimalay soo jeedisay horta afka af soomaaliga waxaa laga hadlaa geeska africa markaynu eegno waa dhul aada u ballaaran waxaa haddii laga soo bilaabo gacanka tojaro ee jabuuti ku yaala deegaanka soomaalida ilaa iyo weliba taana halkuu dadweynka hindiya kaga daro ee koonfurta kenya marka waa dhul aada u ballaadhan oo ilaa million iyo bar kilomitr lagu qiyaaso guud ahaantiis ballaadhnaantaas deegaanka marka waxay keenaysaa afku in wuxuu ku midoobaa markay dadku deegaan yaroo kooban joogaan laakiin daacsanaantaasi waxay keenaysaa inay ereyada qaarkood ku kala duwanaadaan ama lahjado kala duwan ay soo baxdo sidoo kaleeto deegaanadaa ballaaran hab dhaqan dhaqaaloo kala duwan bay leeyihiin dadka qaarkood waa beeraley dadka qaarkood waa kalluumaysato dadka qaarkood waa xoolo dhaqato reer guuraana waana dadka intiisa badan ay soomaalidu u badan tahay taasina waxay keenaysaa in ereyada ay adeegsanayaan iyo hababka afreed ee ade- luqadeed ay adeegsanayaan inuu kala duwanaado oo lahjado kala duwan ay soo baxaan sidoo kaleeto af soomaaliga waa muddo qarniyaala lagu soo hadlayay ee uu soo jiray kumanaan sano muddada uu soo jiray iyadana isbedelaa ku dhacaya kala duwan marka waxyaabahaas waxay abuurayaan inuu lahjado kala duwan u yeesho ceebna maaha kala duwanaanshuhu oo afka dhaawac uma geysanayso waxay qayb ka noqonaysaa hodantinimadiisa tusaale ahaan markaan kusoo qaadano markii ee bixintii sayniska soomaaliga loo sameynayay ereyada qaarkood waxaad arkaysaa in laga soo qaatay dhaqankii reer guuraaga ereyada qaarkoodna dhaqankii badda ereyada qaarkoodna beeraleydii markaasaas ku- taas waxay keenaysaa marka in ereyo inay in hodantinimada afka inay qeyb weyn ay ka noqoto haddana inuu jiro af dhexe oo guud ahaan laisla wada adeegsan karo laiskula wada fahmi karo waxaad soo bandhigi doontaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo qoraalkii cilmi baarista ahaa ee isagoo hordhaca aad soo gudbisay labadii kun iyo labayo tobankii islamarkaana isagoo faahfaahsan la daabacay labadii kun iyo shan iyo tobankii magaalada hargeysana haddii eebaha awoodda la yidhaahdo aad kusoo bandhigi doonto bisha toddobaad ee sanadkan maxaad carabka ku adkaynaysaa si loo helo heer ay soomaalidu u wada qorto afka soomaaliga waa waa run horta waa tan qoraalkan aad tilmaantay waxaan kusoo bilowday laba kun iyo koob iyo tobankii markii laga hadlayay mar eh, kulan lagaga hadlayay arrinta af soomaaliga iyo xilligan cusub laba kun iyo koob iyo tobankii waxbarashada geeska africana lagaga hadlayo oo hargeysa lagu qabtay dabeed laba kun iyo laba iyo tobankii jabuuti afartan kuuradii yaan kusoo qabnay welina waan sii wadaa waxa ugu muhiimsan markaa markii la fiirsho eh, habka qoraalka ereyada la qorayo in loo baahan yahay in la kala doorto ayadoo la fiirinayo sababo dhowr ah oo qoraalka qofkii akriya uu ku arki doono yani waxyaaba tixgelin mudan baa jira markii ereyada la dooranayo sidoo kaleeto ereyada keliya ka maaha ee qaabka uu u samaysmo is- isrogrogidda falalku iyagana in la doorto tusaale ahaan waxaa laga yaabaa ilaa toddoba sideed qaab in lagu hadlo oo waxaan arkaynaa waxaan leenahay haddii maris aynu kasoo qaadno iyadoo la leeyahy waxaan marayaa meeshaas ama mari hayaa marahaaya marowhaaya maraaya iyo m- waxyaabo lamid ilaa sideed qaab baa ah, inta la maqlay aan ka la- laga hayaa marka wa- qaababkaasna waxay u baahan yihiin iyagana in la kala doorto waa waxaan loo yaqaano fair conjugation ama isrogrogidda falalka eh, in la kala xusho Eh, sidoo kaleeto ereyada qaabka loo qorayo oo ereyada isku isku sida biyo mareen sidee loo qorayaa iyagana waxay u baahan tahay iyadoo dhinacyo kala duwan laga fiirinayo in la kala xusho waxyaabahaas kala xulashadaasi fududeynta qoraalka kamid a markii la qaadanayo in la fiirsho isbedel codeed baa ku dhaca afka mar walba isbedelkaasi dhanku u socda iyadana in la tixgeliyo iyadoo la tixgelinayo deegaanada ereyada la- la kala dooranayo lagu adeegsado badidooda yani ereyada qaarkood waxaa laga yaabaa in deegaano kooban lagu adeegsado laga isticmaalo ereyada qaarkoodna in deegaano aada u ballaaran laga isticmaalo marka waxay u baahanaysaa fidsanaanta deegaanadaasna in la tixgeliyo ugu dambayntii xeeldheerayaal badan oo afka soomaaliga wax ka qoro ayaa waayadan dambe su-aalo ka keenay sidii loo qaatay markii afka la qorayay iyadoo ilduuf iyo ulakac midku ahaadaba guddigii af soomaaliga qoristiisa ka shaqaynayay waxyaabihii ay ku xireen dadkii soo bandhigayay faraha iyo fikirada kala duwani ay ka mid ahayd inaan dhibca loo isticmaalin afka soomaaliga islamarkaana xarfaha labalaabma loo arkay inay yihiin toddobo oo markaa loo calaamadeeyey dadka qaarna ay qabaan in ka badan inay jiraan waxaa kale oo meesha ku jira oo ay dood ka keenaan in halkii xarfaha sha iyo dha iyo qa loo qaadan lahaa laba xaraf oo la isku dhejiyey xarfihii laga tegay ee afka qalaad b-da kore iyo v iyo sad ay ay loo qaadan lahaa saddexdaas xaraf oo kale arrimahaas maxaad ka dhihi lahayd Eh, way jiraan horta dad eh, ka hadla arrimahaas laakiin intooda badan markaad fiiriso muxuu ahaaye dadka a- cilmi afreedka aada ugu sii takhasusay kuma badna dadka doodaha inta badan xagga ka keena Eh, si gud baa jirta markii afka la qorayo eh, ama farta loo sameynayo af xeerarka waxyaabaha la tixgeliya een marna laga tallaabsan waxaa kamid a fududeynta qoraalka waayo malaayiin qof baa la doonaya inay fartan adeegsadaan oo qaarkood aqoon kaleba aan lahayn ee fartaas la baray keliya un intaa ka yaqaana marka waa in loo fududeeyaa marka waxaan anu isleeyahay inay ahayd tallaabo wax ku ool ah in la qaatay eh, mid ina inaan dhibco loo yeelin waayo haddii kale dadka qoraalkoodii ku cuslaan lahayd inaan dhibco loo yeelin tan kaleete ee xarfahan loo soo qaatay labada calaamadood sida sha iyo dha iyo khana dabcan marka hore dooda way furnayd lakin hadda waa la adeegsaday marka maadaama la adeegsaday wax weyn oo lagaga noqdaa ma jirte waxaana ila tahay in lagu hawsha dhiman ee qabyada ah ama soo baxday hadda in wax laga qabto ay tahay intii wixii hore loo soo qabtay lagaga mashquuli lahaa tan ku saabsan shibanayaasha lama laabme ee toddobada ah aqoon-yahanada qaarkood markii cilmi baarisaha qaar ay sameeyaan waxay qabaan in soomaaliga waxaa ku jira labaatan iyo laba shibane oo rasmi ah marka hamsada lagu daro marka hamsada laga reebo koob iyo labaatanka kaleba in la heli karo iyagoo laban laabmaya laakiin toddoba waxaa loo arkay inay yihiin muhiim in la qoro sababtaa waxay si toosa saameyn ugu yeelanayaan macnaha ereyada lama laabmayaana way ku badan yihiin waxaa kaloo jira shibanayaal aan ereyada lama laabmaya tiro ahaan ay yar yihiin ama haddii aan la laban laabo macnuhu uuna isbedelayn marka sabab loo qoro oo oo culays unbay dadka ku keenaysaay sabab weyn oo loo qoraa ma jirto marka sidaa darteed ana waxaan isleeyahay markii si degan loo eego way jiraan shibanayaan laban laabmaya laakiin baahidu qoraalka toddobadaas way nagaga filan tahay inta kalena oo dhehidda iyo isfahamka dadka way ya ya afkaa lagu yani qaybta kaleeto lagu dabooli karaabay ila tahay marka xilligan hadda halkaa wax weyn oo lagaga noqda ani waxay ila tahay inayna furnayn midda kalena luqadaha oo dhan ba dhawaaqo iyo qoraalku boqol kiiba boqol isma waafaqaan sidaa darteed luqadaha caalamka o dhan intaa way ka siman yihiin sidaa darteed baa loo sameeyey qoraal caalami oo dhawaaqa ku salaysan oo phonetical notation la yidhaahdo oo loogu talagalay sidii loo dhawaaqayay in boqol kiiba boqol loo qoro arrintaana waxaa adeegsada qolooyinka cilmi afeedka gaar ahaan dhanka codadkii ka shaqeeya linguistigiska ayaa lagu adeeg yani waa arrin cilmi baarista un lagu adeegsado laakiin nolosha caadiga ah codadkii loo codadkii ummadda ku hadlaysay lama wada qorin intii isu dhaweyda laga maarmaankayd un baa la qoray intaasana adeegsiga ku filan waxaana loola jeedaa fududaynta qoraalka iyo dadweynaha tirada badan in badan oo kamid aqoonkana ayna lahayn inaan lagu cuslaynin farta barashadeeda iyo qoristeeda midna macalin mustafe cabdulaahi fayruus aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waktigaaga adaa mudan jaamac iyo dhegeystayaasha kale aad umahadsan dhegeystayaal intaasna waxaynu ugu eeg barnaamijkeeni wicitaanka dhegeystaha qaybtiisii u dambeysay qaybo taxana ahaa oo afar qaybood ah oo naga hadlaynay afka soomaaliga waxaana toddobaadkan noogu marti ahaa barasareh mustafe cabdulaahi fayruus tan iyo kulantideenna dambena waxaanu idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaaya jaamac buule jaamac dhegeystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna haatanna ku soo dhowaada ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaa waxaa inoo hayaa axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb saddexaad oo ku saabsan qaar ka mida fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa xamar cilaan dhegaystayaal faarax xasan cali oo faarax afcad lagu naanaysi jiray wuxuu ahaa gabyaha horaanta qarnigii sagaaliyo tobnaad dhab loo tixgelin jiray maantana dadka murtida maansada dhuuxa amaba lafaguraa maansayahanada raca hore ayay ku tiriyaan wuxuu ahaa ninkii maansada soomaalida ku soo kordhiyey ujeeddo aan isaga ka hor la aqoon waa ujeeddada gadaalkii nafti hafarka loo bixiyey ee gabyaagu uu ku tilmaamo dagaal aan dhicin asii uu filaayo inuu dhici doono isaguna uu ammaanduulo ka yahayo qaybta ugu weyn uu ka qaadan doono gabayga ka sokow wuxuu ahaa dagaalyahan had iyo goor weerar iyo gabagaba u taaganoo inuu meel fadhiisto aan lagu karin ninkaas oo kalena waxaa waayihiisii lagama maarmaan ahayd inuu yeesho faras la yaab leh oo dhankii laga eegaba ku wanaagsan afcad wuxuu lahaan jiray faras wacdala qaba baxdow caga looga haray hase ahaatee sidii noolo kasta u dambaysa waagii dambe ayuu ka baktiyey dabadeed sid iyo saaq si uu ku helaba waxaa ka go'day in gacantiisa uu soo geliyo midkiisii oo kale ah amaba ka wacan una suuragelin kara danihii inuu ku qabsado uu markaas haabka ku hayay maalintii dambe ayay nugaali maskaxdiisa ku soo dhacdo dabadeedna ma labalabayne waxay tara kaga go'day inuu u sodcaalo niman geyigaa ku dhaqan jirayoo xagga hooyo ay walaala ka ahaayeen asii aysan weligood is arag maalintaas buu nugaal afka saaray si uu uga soo helo faras isaga oo kale ximad iyo dhulka u ogogole toona aan lagu ogeyn isaga oo geyigaa jooga oo walaalihiis marti u ah ayaa waxaa dhacday in degmooyinkii halkaa yiille ay shir weyn isugu yimaadeen raggii geedka fadhiyeyna waxaa ka mid ahaa garaadkii tolka oo la oran jiray garaad maxamuud iyo ilmo dalmar cali iyo jaamac oo gabyaaga walaalihiis ahaa afcad inkastoo markaas ka hor aanu nugaal tegin haddana wuxuu ahaa nin magaciisu ximan iyo galguduudba gudubsanaa oo xilligaas dhulka soomaalida barankii laga yiqiin wuxuu dareemay xamxam iyo in la isweydiinayo waxa uu nugaal ka soo doonay markaas buu inta fadhiga ka kacay halkii ka mariyey gabay uu shirka ugu sheegayo danta nugaal keentay iyo waxa ku xambaaray in dhulka intaa la-eg uu isaga sodcaalo hor iyo abbaataba wuxuu ararta ku caddaynayaa geel lo iyo xoolo kale toona inaanu doonayn ee uu rabo oo keliya faras farda ka baxay tilmaamihiisa oo faahfaahsanna tuducyada dambe ee gabayga uu ku tixi doono garaadkii intuu ku halqabsaday ayuu sidan u arartay garaadow bid laba kowsataan bay ka soo baxay boqonkaygu waa soo rognaa tan iyo baarguune dhulku wuxuu ballaaraa far iyo baabacaan dhigayee waxba baatir geel lo iyo baarqab haysiine baasaarlamood cawgarool yaan u baahnahay bal haddana ila dhuux tilmaamaha wan wanaagsan ee uu jecel yahay in laga helo neefka uu nugaal kala laaban doono sida gorayga ha u midaba badnaado sida haadda baalal ha u lahaado diillimo bay-a bowdada ha ku lahaado ha noqdo mid goortuu waayo joogaba isdhalan roga oo midab iyo gada cusub la soo baxa sida xaashida iyo baftadana ha u caddaado wuxuu yidhi barqamaalka xoolaha haddii bowdka la-a keeno neefkii bagaasiya ishaa laga basaasaaye bariimaha haldhaa uga ekow baalal ha lahaado barta cadowga bowdada tafaha bey ha ku lahaado bafta iyo sidii xaashiyeed boor ha ka caddaado habidhaama bayrow sidii mara la bowdeeyey goortii gugiisii bartamo ha isbaxaadoorso sidii baarqabada maalinguur buur ha la ekaado sida naagihii baararsame ha u boglaalaado intaa hadduu yidhi ayuu raaciyey tilmaamo kale oo iyaguna lagaba maarmaan u ah faraska uu la tegi doono wuxuu leeyahay kolkii aan dushiisa tago ha ahaado mid durbadiiba ila booda sida aad libaax oo waxdirid maagan hadday dhacdo in godad hoos u dhaadheer iyo boholo ii dhuuntay uu igula dhacana ha ahaado mid sida bownaha fudud oo markiiba inta ka booda geesta kale ku dhaca si fiicanna uga baxa halka ay fardaha kale habsadaan birta laga rakaabsado hadday bidixdu miisaanto baashaali maayee haddaan barow iraa fuulmo aan labada baabaca ku dhigo luqunta baaceeda sida bahalka aaroo waxdili booda ha lahaado booraan hadduu igula dhaco baholo saynsaaban meeshii barkood jiifi jiray bownaha ahaada gabaygaas kolkuu dhammeeyey ayaa raggii shirka fadhiyey nin ka midihii inta kacay wuxuu yidhi wallaahi ee faraskan uu tilmaamayaa waa xamar celaankii hebel maxaa yeelay isaga mooye neef kale oo tilmaamahaas lihi reeraheenna oo idil uma soo hoydo markaas bay walaalkiis cali dar martana ku caddaatay wuu murugooday maxaa yeelay neefka uu afca tilmaantay xerada fardihiisa kuma jiro isagana loogama yaabo inuu qaato mid aan lahayn astaamihii tirada badnaa ee uu gabaygiisa ku taxay ugu dambaystii sidii geedka shidka looga dhawaaqay ayaa rumowday markii la hubsaday neefka tilmaamahaas lihi inuu yahay xamar celaan oo keliya oo waa yahay xamar celaan cali darmarma lehee sidee buu afcad ku taabi karaa in la soo iibsado ayay jawaabi noqotay oo nin kalihi inuu ka wareego ma ogolaan doonaa waxa arrinta la gorfeeyaba cali dalmar ninkii faraska lahaa ayuu ugu ergooday kana duraantay inuu ka gado gorgortan badan kadibna wuu ku guulaystay xoolo iyo hanti aan yarayn ayuu ka bixiyey toddoba halaad oo qaar lamaan yahay qaar kale uu reen yahay qaalin kale sange dhaameel la odhan jiray iyo gaashaan markaa qaali ahaayo saanta dhabarka ee wiiyisha laga sameeyey maalintaas buu afcad xamar celaan gacanta ku dhigay daraartii dambe ayuu u faarumaystay sodcaalkii dheeraa ee ximan iyo degaankiisii uu ugu noqon lahaa waa aroor hore qorraxdii oo aan weli bari ka soo dhammaan ayuu kaaheedii dhulka wada simay afcadna waa kaa golihii uu baryahan seexanayay inta ka jafjaftay faraska heensihii u dhammeeyey waa kaa caynaankiisii hantiyey ee gacanta bidixe ku haysta waa kaas walaalkiis cali darbar uu garabkiisa taagan yahay oo inuu la ballamo iyo inuu sagootiyaba ugu soo kallahay markuu neefkii dusha uga baxay maagan yahayna inuu nadiga ku jiido ayuu cali ku yidhi faaraxow xamar cilaan horaan aqoon ugu lahaaye haddii dushiisa wax lagugu yeelo anigaa u eedoon haddii dhulka wax lagugu yeelase adigaa u eedoon waxay ahaayeen erayo kooban oo muujinaya kalsoonidii ay faraska ku qabeen dabadeed kiiyoo uu ku faraxsan yahay ayuu ximan la yimid markaas baa baxaaligiisa quruxdiisa iyo xooggiisaba lala wada asqaraaray fardooleydii ay dagaan wadaagta iyo xigtadaba ahaayeen kolkii ay weydiiyeen siduu ku helayna tix geeraara ayuu ugu jawaabay isaga oo ugu sheegaya hantidii badnayd ee kiilahaa looga soo gatay iyo nin laga dhacay oo kale siduu ugu ekaa wuxuu yidhi laba haatan dhashiyo laba haatan dhalaysiyo mid kale oo ka dhex tuuriyo gaashaan dheeg wiyileed iyo dhaameel baa laga dhiibay kii lahaana dhulxariiq iyo dhacsiinu ka ahaa muddo dheer wuxuu afcad xamar celaan ku joogaba wuxuu duulaan iyo dana kale ku qunsadaba waagii dambe ayuu ka baxay isaguna markuu gaboobay ee gogashii geerida uu saaraa waxyaabihii uu ka samri la'aa ayuu faraskaasi ka mid ahaa wuxuuna ku xusay tuduc ka mida gabayadiisa kuwii ugu dambeeyey midkood waa tuducii uu ku odhan jiray waataan jeclaan jiray fardaha inaan ku joogaaye jilbadaabadkii xamar cilaan jamanayaa mooyi dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hinduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaydmo
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno axmed faarax cali idaaja iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha gabagabada idaacadda fiidnimo ayaa dhegaystayaal aynu kusii dhownahay aan maxamed cabdi xasan sandheere ka codsado qodob iyo laba ka mida wararkii adduunka ugu waaweyna haye maxamed mahadsaned cabdixakiim dowladda ruushka ayaa micno la-aan ku sheegtay eedii loo jeediyey saddex iyo toban qof oo ruusha iyo saddex shirkadood oo isla dalka laga leeyahay kuwaasoo dowladda maraykanku ay sheegtay inay farageliyeen doorashadii maraykanka sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof oo ka hadlayay shirka amniga ka dhacaya magaalada munikh ee dalka jarmalka ayaa su-aal geliyey cadeymaha ay soo gudbisay wasaaradda cadaaladda ee maraykanka iyo ta uu soo gudbiyey dembi baadhaha gaarka ee arrintan robert muller baadhista master muller ayaa todaboolka ka sii rogtay dadaalada ruushka ee ku aadanaa inuu raad ku yeesho siyaasadda isaga oo adeegsanaya aaladda internetka dhinaca kalena xaaladda siyaasadda dalka afghanistan ayaa sii cakirantay kadib markii guddoomiyihii labaad ee gobol uu ka soo horjeestay amar ka soo baxay madaxweynaha dalkaas taasoo uu guddoomiyaashaasi xilka kaga qaaday maalintii sabtida ayaa xafiiska madaxweyne ashraf akhani u magacaabay guddoomiyaal lix gobol oo uu ka mid yahay gobolka samangan oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi tallaabadan oo qayb ka ah dadaalka kor loogu qaadayo ismaamulka gudaha ee dalkaasi balse cabdulkariim khidaam oo gobolkan soo maamulayay muddo sanad ah ayaa kasoo horjeestaday amarka madaxweynaha islamarkaasna diiday inuu ogolaado isagoo xaddan maanta gudaha magaalada shir jaraa-id ku qabtay ayaa guddoomiyaha xilka laga qaaday uu ku goodiyey inuu shaqada guddoomiyenimo uu sii wadi doono waa hagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheer oo wararkii caalamka qodobadii ugu waaweyn ay nala socodsiinayey haatanna aynu annaga iyo idinkuma aynu ku wada nasanno codka fanaanka xasan aadan samatar iyo weliba heestii beledweyn
aniga iyo geerdura iskuwaana soo bixin sobridadeydii iyo bidaashadeedii buu daayaarti berida weyn ku taali yolota gudkood batankeeda mahay sawbixiisa weye balan maanu dhigano erga joogi may oran sawbixiisa weye ballan maanu dhigano erka joogi may oran sawbayd go'aygan sawbayd go'aygan iguma bishaaray sawbayd go'aygan sawbayd go'aygan iguma bishaaray maanta la baxayaa bulshadii ma yaran maanta la baxayaa bulshadii ma yaran sawaabisteeyo socod beegsan maaye ilaa baajicaaw ibaxana shabaano sawaabisteeyo socod beegsan maaye ilaa baajicaaw ibaxanaan shabaanor sawtaliya baasoga baanoo warmooge taydima beedhe sawtaliya baasoga baanoo warmooge taydima beedhe sawbadiba kooxdii goortay baneedhe baabuurkii fuuleye anna baalkamaan korin sawbadiba kooxdii goortay baneedhe baabuurkii fuuleye anna baalkamaan korin
heestii beledweyn iyo fanaanka xasan aadan samatar cabdixakiin oo dhammaan dhegeystayaasheena waxaan u malaynayaa inay kooda heleen si wanaagsan waxaan filaya adigna waxaan arkaya adigoo saa madaxa u luxaya inaad si weyn uga heshay baan filaya wuxuu yidhi beledweyn allahayo ka dhig beerta raaxada waxaan filaya way soo socotaa sugayaan dhegeystayaashuna heestaasaana maxamedoo gabagabow noqon doontaa idaacaddeenii fiidnimo guud ahaanna waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo maxamed cabdi xasan sandheer iyo bashiir abubakar sidaa iyo nabadgelyo
holyow daraadi sobaraaq luglaanti banaan lagu ducaysti warya kuma maqrayno birimay xumaato badoolka daato hawada bukoodo utawaayamaan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.